ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labiyo tobanka shacbaan sannadka kun afar boqolafartaniyosaddexda hijriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah intee in la eg ayay gaarsiisan tahay baqdinta ku aadan in magaalada kiyeef ee caasimada yukrain ay gasho gacanta ruushka iyo ciidamada yukrain oo weli si adag u difaacaya magaaladaas amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistaan mowlowi hibatullah oo towjiihaad iyo talooyin muhiima u diray ciidanka iyo hoggaanka imaaradda reer galbeedka oo qorsheynaya in cunuqabataynaha hor leh ay ku soo rogaan ruushka iyo bankiga adduunka oo tilmaamay in tallaabadaas ay saameyn ku yeelan doonto guud ahaan dhaqaalaha caalamka tobannaan ruux oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka kongo qaraxyo waaweyn oo ruxay magaalada sanca ee caasimadda waddanka yemen iyo trump oo sheegay inay luntay haybaddii uu maraykanka ku lahaa adduunka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت
waa hagaag qodobadaas oo igdil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka weli dalka yukrain waxaa ka soconaya dagaalada xooggan ee dhex maraya ciidanka ruushka ee duulaanka ku qaaday dalkaas iyo kuwa yukrain oo difaacaya magaalooyinka waaweyn ee waddankaas si gaar ah magaalada caasimada ee kiyef ciidanka ruushka ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay ku qaadeen waddanka yukrain afar labaatankii bishii aynu soo dhaafnay waxay isku dayayaan inay la wareegaan magaalada kiyef ee caasimada waddanka yukrain hase ahaatee waxaa hortaagan ciidamo ka tirsan kuwa yukrain oo aad u dagaalamaya haddaba baqdin intee la-eg ayaa laga qabaa in magaalada kiyef ee caasimada waddanka yukrain ay la wareegaan ciidanka ruushka warbixin ku aadan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya duqa magaalada kiyef ayaa barqanimadii maanta shaaca ka qaaday inaysan wax go-doon ah ku jirin caasimada dalka dagaalada ugu xooganna ay ka soconayaan daanta galbeed waqooyiga iyo bariga iyadoo milatariga ruushka lagu soo warramaya inaanu wax horumar ah ka keenin dagaaladii dhacay saacadihii lasoo dhaafay xukuumadda moscow waxa ay dadaal badan ku bixisay sidii ay caasimada yukrain ugu soo rogi lahayd go-doon dhammaystiran si la mid ah magaalooyinka mariyobil kharsin sherneef iyo kuwa la midka ah arrinkaasoo ka socan waayey daanta galbeed ee magaalada kiyef su-aasha la isweydiinaya ayaana ah maxaa ka hor istaagay ruushka inuu caasimada kiyef ka soo gala daanta galbeed khubarada ciidanka ayaa sheegaya in milatariga ruushka jab xoogan lagu gaarsiiyey dhanka galbeed taasina ay meesha ka saartay qorshihii dhagarta ahaa ee xukuumadda moscow hadalkan ayaana kusoo aadaya saacado yar kadib markii duqa magaalada kiyef uu shaaca ka qaaday inaanay jirin wax baqdin ah oo laga qabo go-doominta magaaladaas ciidanka ruushka ee ku sugan daafaha caasimadda iyo kolonyadii guuldarrada ayaa lagu soo warramayaa inay soo food saartay mushkilad fanni ah oo ay ugu weyn tahay sahay la-aan dagaallo joogto ah kamiinna aan kala go' lahayn iyo duqaymaha loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dhammaan arrimahaas oo caqabado ku noqday dhaqdhaqaaqa ciidankaas dhammaan jabahaadka dagaalka ee xuduudda wadamada ruushka iyo ukrain ayay xabaddu uga socotaa si isku mid ah duqaymaha dhanka cirka ah ee ay fulinayaan labada darafna ma ahan mid joogsatay tan iyo bilowgii dagaalka xog la helay ayaana sheegaysa in xukuumadda moscow ay kor u qaaday duqaymaha ay fulinayaan ciidamadeeda haddii ay tahay gantaalada laga soo rido maraakiibta ku sugan badda madow diyaaradaha dul heehaabaya dhammaanba gobolada dalka ukrain iyo madaafiicda goobta oo lagu garaacayo magaalooyinka mariyobil odesiya iyo deegaanada kuwaasoo dhaliyey khasaare xoogan ciidanka moscow ilaa iyo hadda kuma guuleysan hal macrako oo qura hadday tahay dagaalka cirka dhulka iyo badda waana taas midda walwalka ku beertay aqalka kremlinka maadaama milatariga uusan keenin guushii laga sugayay qarash fara badanna uu wakhti kasta ku baxayo howlgalkooda marka aan usoo laabanno caasimada kiyef xaalku sidaasi waa uu ka duwan yahay guutooyinkii kasoo dagaalgalay dhanka xuduudda belaruusiya ee hadafkoodu ahaa qabsashada caasimada ukrain ayaa kasoo tallaabi waayey difaacyadii ay dhigteen maalmihii hore ee dagaalka mana jirto wax horumar ah oo ay gaareen marka laga soo taga qabsashada magaalada shernobil ee ku caanbaxday warshadaha nukleerka waxaana ku adkaaday inay horumaro la taaban kara ka sameeyaan dhanka waqooyiga iyo waqooyi galbeed ee caasimada wadankaas hadda macaarigta ugu xoogan waxa ay ka soconayaan hareeraha garoonka diyaaradaha hostamel oo dhaca waqooyi galbeed ee magaalada kiyef magaalada buuja iyo mandiqada irbin oo ku teedsan dhammaan deegaanada oo caasimada u jira wax ka yar shan iyo labaatan kilomitir saddex maalin ka hor milatariga ruushka oo ka tallaabi waayey difaacyada adag ee la dhigay deegaanada ayaa u wecday dhanka waqooyi bari ee caasimada si gaar ahna waxa ay xoogga saareen magaalada brofari arrintan ayayna ku dhiiradeen kadib markii wax yar oo guul ah ay kasoo hooyeen dhanka mandiqada sharnif oo dhacday isla waqooyi bari ee caasimada wadanka ukrain marka lasoo hadal qaado dhanka koonfurta ruushka ayaa duqeymo xoogan la beegsaday garoonka diyaaradaha ee fasilkef oo dhaca koonfur galbeed ee magaalada kiyef iyo magaalooyinka bilaserkif iyo oman kuwaasoo ku yaala dariiqa dheer ee isku xira magaalada odosiya iyo caasimadda inkastoo ciidanka lugta ah uusan soo gaarin deegaanadaas khubarada ciidanka ayaa ku waramaya in dhanka galbeed ee caasimada aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ciidan oo la sheegi karo kolonyadii loo qorsheeyey mandiqadan ayaana weli taagan hareeraha magaalada hostamel halkaas oo aysan ka dhaqaaqin muddo ku dhow hal toddobaad balse arrinta xusida mudan ayaa ah in milatariga ruushka uu hadda bilaabay siyaasadda ardul maxruuqa taasoo ay barbar socoto barakicinta bulshada waana arrinkaas midda welwalka ku beeray hogaanka sare ee xukuumadda zeleniski victor kefliok waa qabiil ciidan oo ka howlgala markaska difaaca istaraatiijiga caalamiga ah wuxuuna sheegayaa in qorshaha valadimir putin uu ahaa go-doominta caasimada ka hor inta aanan la bilaabin weerarka lagu qabsanayo tallaabadan oo ay barbar socotay burburinta xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo in dadka laga hor istaago barakaca arrinkaas oo noqon lahaa warqad ay kula gorgortamaan xukuumadda kiyef balse qorshuhu ma noqon sidii la filayay isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi caalamka oo idirshaashada ayuu ka daawanayaa dagaalada ka soconaya hostamel buuja iyo irbin ee lagu difaacaya magaalada kiyef kuwaasoo horjoogsaday dhaqdhaqaaqii ciidanka ruushka halka sidoo kalena uu carabka ku dhiftay in wixii ka dhacay magaalada makarefna ay ahaayeen wax lagu daysado maadaama ay dhulka ku dartay guutooyin dhan oo ka socday dhanka dowladda ruushka inkastoo warbaahinta ay u janjarto dhanka xukuumadda kiyef haddana dowladda ruushka ayaa dhankeeda sheeganaysa guulo waaweyn saacadihii lasoo dhaafay oo qura ayayna fulisay wax ka badan boqol soddon iyo lix weerar oo dhanka cirka ah kuwaasoo beegsanayay xarumo muhiim ah oo ay leeyihiin milatariga waddanka ukrain waqtigan la joogo xukuumadda moscow ayaa xoogga saaraysa duqeymaha dhanka cirka ah ee lagu burburinaya magaalooyinka si cadaadiska looga dulqaado ciidanka lugta arrintan ayayna ka samaysay magaalooyinka kharkif sharnif mariyobil iyo kharsuun falkan ayayna dad badan ku sheegeen inuu yahay aargoosi dadban oo ay ku kacayso dowladda ruushka duqa magaalada mariyobil oo la hadlay warbaahinta ayaa yidhi siddeetan boqolkiiba dhismayaashii magaalada dhulka ayaa lala simay dhimashada waxay kor u dhaaftay labaatan kun oo ruux dhaawacana waxa uu sii cagacagaynayaa in ka badan siddeetan kun mana jiro wax gurmad ah oo aan ka helnay dhanka xukuumadda maadaama ay magaaladan ku hoos jirto go-doon dhammaystiran oo uu kusoo rogay milatariga ruushka dadka deegaanka ayaa lasoo sheegayaa inay meydadka faraha badan ku aasayaan xabaalwadareedyo laga sameeyey gudaha magaalada barxadaha lagu nasto iyo meelaha la midka ah maadaama aysan magaaladu lahayn koronto iyo goobo lagu kaydiyo meydadka oo ku filan xasuuqa halkaas ka soconaya ayaana lagu sheegay mid aargoosi ah oo ay dowladda ruushka doonaysa inay cibro uga dhigto magaalooyinka kale mar uu la hadlayay warbaahinta ayuu intaasi ku daray in xalay saqdii dhexe la burburiyey subermarketkii ugu dambeeyey ee magaalada aysan jirin wax adeeg bulsho ah oo shaqaynaya xilligan taasoo ay sii dheertahay haraad ba-an oo laga dareemaya mariyobil maadaama biyihii xitaa laga jartay maalmihii lasoo dhaafay dhanka kale wasaaradda difaaca ukrain ayaa war qoraar ah oo ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ku sheegatay mas-uuliyadda dilka askari oo ruushiyaan ah iyo burburinta ilaa toddoba gaadiidka dagaalka ah kadib dagaalo xoogan oo ka dhacay duleedka mariobil xilli la isku dayay in go-doonka laga qaado magaaladaas sidoo kale wasaaradda ayaa ka dhawaajisay in ciidankeeda difaaca cirka ay soo rideen ilaa lix diyaaradood oo kuwa dagaalka ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay kuwaasoo isugu jira afar diyaaradood oo helikobter ah iyo laba miig ah oo nuucoodu lagu sheegay sookhi tirada guud ee askarta laga dilay ciidanka xukuumadda moscow ayaa ka tallaabtay laba iyo toban kun oo askari dadka la socda arrimaha ciidanka ayaana sheegaya intaasay ka dhigan tahay in dhaawacu uu kor u dhaafayo soddon kun ilaa afartan kun oo askari halka gaadiidka laga gubayna ay gaarayaan kun iyo shan boqol oo noocyada kala duwan ah xilli diyaaradaha la burburiyeyna ay ka tallaabeen boqol iyo soddon taas oo ay sii dheertahay qarashka ku baxay dagaalka ukrain oo kor u dhaafay siddeed iyo toban bilyan oo dollar dhanka kale mas-uuliyiin heer sare ah oo ka socda qaar ka tirsan dowladaha yurub ayaa lagu wadaa inay maanta gaaraan magaalada kiyef halkaasoo ay kula kulmi doonaan madaxweyne zeleniski iyo mas-uuliyiin kale darafyadan ayaana ka wada hadli doona xaalka waddanka ukrain iyagoo midowda yurub sawir guud ka siin doona waxa ay indhahooda kusoo arkeen mas-uuliyiinta booqanaya ukrain waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha poland ra-iisul wasaaraha jek republic iyo ra-iisul wasaaraha solofiniya booqashadooda ayaana kusoo aadaysa saacado kadib markii jugta qaraxyo waaweyn laga maqlay bartamaha magaalada kiyef kuwaasoo geystay khasaare kala duwan
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa amiirka imaaradda islaamiga afghanistan mowlowi hibatullah ayaa soo saaray talooyin iyo awaamiir ku socota hoggaanka iyo ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan kuwaasoo la xiriira qaabka ugu wanaagsan ee ay tahay inay u dhaqmaan ciidanka iyo hoggaanka imaarada warbixin ku aadan qodobkan mahad cubayd ayaa soo jeedinaya amiirka imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa tawjiihaad iyo talooyin muhiim ah u jeediya dhammaan askarta iyo mas-uuliyiinta imaaradda bilo kadib markii ay futuuxaad waaweyn ka dhaceen waddankan hibatullah akhunzaadah ayaa tawjiihaadkiisa ku sheegay in futuuxaadka iyo tamkiinka ay yihiin imtixaan weyn loona baahan yahay in rabbi looga mahad celiyo guusha islamarkaana laga digtoonaado wax weliba oo guusha meesha ka saari kara amiirka ayaa ciidamada iyo mas-uuliyiinta imaarada ugu baaqay in ay niyooyinkooda alla u khaalis yeelaan wuxuu faray jeyshka iyo fardi weliba oo ka tirsan mujaahidiinta in ay labiska dhabta ah ka dhigtaan alla kacabsiga ayna ku dadaalaan in muslimiinta ay cadaalad ku maamulaan wuxuu iftiimiyey in futuuxaadka uu rabbi ku manaastay addoomihiisa mujaahidiinta ay ku timid jihaad iyo nafurnimo sidaas daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in alle la isku dhuldhigo tawjiihaadka amiirka waxaa ka mid ah in laga fogaado islaweyninka cujbiga dulmiga khiyaanada iyo kedada ama quruurka umarada iyo ciidamada imaaradda islaamiga ah ayaa la faray in ay mar weliba dhexdooda isku kalsoonaadaan ayna ku weynaato walaaltinimada islaamka hibatullah akhunsaada ayaa yidhi ha ka tegina fariidada reebista munkarka iyo faridda macruufka ee dhexdiina salaadaha faradka ahna jamaaco ku dukada mar uu ka hadlayay arrimaha maamul wanaagga ayuu ku amray madaxda iyo ciidamada in aysan khiyaanin baytulmaalka muslimiinta ayna si hufan u gutaan maalka muslimiinta ka wada dhexeeya ee mas-uulka looga dhigay hoggaanka imaaradda islaamiga ah ayaa tawjiihaadka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la kafaalo qaado ogonta shuhadada iyo qoysaskooda isagoo ka digay in la dayaco ama la hilmaamo carruurta shuhadada ugu dambayntii amiirka imaaradda islaamiga ah hibatullah ayaa ciidamada imaarada ugu baaqay in ay ka fogaadaan faragelinta shakhsiyadeed oo ay qaarkood qaarka kale ku samaynayaan toddoba bilood ayaa laga joogaa markii ciidamada imaaradda islaamiga ah ay la wareegeen magaalada kaabul iyo gobollada kale ee waddanka afghanistan kolkaasoo ay ka adkaadeen ciidamadii maraykanka iyo askartii xukuumadda kaabul ee la riday markii ay shisheeyuhu ka carareen dalkaas
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida reer galbeedka ayaa qorsheynaya cunaqabateyno hor leh oo ay ku soo rogaan dowladda ruushka oo duulaan ballaaran ku qaaday dalka yukrain waxaana waxaa loogu yeero bankiga adduunka uu tilmaamay in cunaqabateyno hor leh oo lagu soo rogo ruushka ay saameyn xoogan ku yeelan doonto guud ahaan dhaqaalaha caalamka warbixin ku aadan zakariya cumar ayaa soo jeedinaya david malbis oo ah madaxa bangiga caalamiga ah ayaa sheegay in cunaqabateennada uu reer galbeedka kusoo rogay ruushka ay saameyn ku yeelan doonto dhaqaalaha caalamiga ah in ka badan dagaalada hadda ka taagan waddanka ukrain waxa uu hadalkiisa sii raaciyey in hoos u dhaca ku yimid lacagaha ruushka uu dadka soo xusuusinayo nidaamka shuuciga isagoona tilmaamay in ruushka ay leedahay doomo dibadda ka jira taas oo looga fadhiyo in ay ka fikirto sidii ay ka yeeli lahayd waxa uu david sheegayaa in laga soo gudbay wakhtigii ay ahayd in laga fikiro taageerada ruushka iyadoo la eegayo dagaalka ay kasii wado dalka ukrain hogaamiyaha bangiga caalamiga ah ayaa uga digay shakhsiyaadka iyo shirkadaha ganacsiga in ay keediyaan raashiinka iyo basiinka maadaama uu muuqdo sare ukaca ku imaanayo sicirka ruushka iyo naftada waxa uu tilmaamay in uu ka dhuur sugayo warcelinta ka timaado soo saarayaasha ku sugan caalamka si ay u kordhiyaan sahayda xilliga loo baahdo isagoo aanan daruuri u arkin in dadka ay ku tiirsanaadaan kaydadka badeecooyin iyo cuntooyinka guryaha waxa uu maalintii isniinta bangiga adduunka ku dhawaaqay in ay heleen laba milyan oo dollar oo maalgelin dheeraad ah si loogu qabto howlaha wadajirka ah ee ay u baahan yihiin dadka ku dhibaataysan waddanka ukrain taas oo aysan ku jirin milyan oo dollar oo uu isbuuc ka hor ka qaatay heshiiskooda maalgelintan ayaa qayb ka mid ah taageero lagu qiimeeyey balaayiin oo uu bankigu sheegay in uu u diyaarinayo shacabka ukrain islamarkaana uu soo gudbin doono bilaha soo socda guddoomiyaha waxay ugu yeereen bangiga adduunka oo ay soo diyaarisay saxiifadda washington bost ka sheegay in bangiga adduunka uu rajeynayo in uu soo gudbiyo xirmo lacag ah oo tiro ahaan gaaraysa saddex bilyan oo dollar inta lagu guda jiro lixda ilaa iyo siddeedda toddobaad si loo caawiyo ukrain loona daboolo baahideeda waxa uu yidhi yukrain waxaa soo wajahay hoos u dhac dhaqaale iyo culaysyo dhanka gurashada beeraha ah isagoona intaasi ku daray in ruushka uu isku dayayo joojinta raashiinada iyo dhaqaalaha la gaarsiinayo dadka beeraleyda ah ee waddankaasi maalbis ayaa hadalkiisa intaas sii raaciyey in dadaalada dib u dhiska ay hoos galayaan waddooyin caalami ah buundooyin iyo goobo kale oo muhiim u ah dhismaha waddanka taas oo uu sheegay inay u baahanayso qarash lacageed oo tobanaan milyan oo dollar ah sidoo kale bangiga adduunka ayaa warbixin la faafiyey maalintii isniinta waxa uu ku sheegay in dhaqaalaha ukrain uu hoos u dhacay boqolkiiba toban intii lagu guda jiray sanadkan sababa ku aadan dagaalka ruushka inkasta uu sheegay in la filayo in xaalka sidan uu kasii xumaado hadduu wakhtiga dagaalka dheeraado wuxuu sheegayaa in wakhtigaasi natiijada imaanaysa ay hoos u dhaca dhaqaalaha ukrain ka dhigayso mid u dhexayso labaatan iyo shan ilaa iyo soddon iyo shan haddii uu dheeraado waqtiga dagaalka dhanka kale cunaqabateennada saaran xukuumadda moscow ayaa la sheegayaa in ay sii kordhayso xafiiska golaha sare ee faransiiska ayaa midooda yurub u sheegay in dowladaha midooda ay isku raacaan in xirmo afaraad oo cunaqabateenno ah lagu soo rogo dowladda ruushka taas oo ka mid ah cunaqabateennada reer galbeedka ay ku colaadinayaan dowladdaasi si ay usoo afjarto colaadaha ka dhanka ah xukuumadda kiyef wax tafaasiil ah kama unan bixinin cunaqabateennada balse waxa uu tiwitirka maamulka baris kusoo qoray in la tuuri doono magaca ruushka ee muujinaya in uu ka mid yahay dowladaha caalamka ugu sarreeya taas oo ku qotanta ganacsiga dowladda uu hogaamiyo putin oo dowladaha reer galbeedka ay ku colaadinayaan dagaalka uu ku qaaday magaalooyinka waddanka ukrain sida ay sheegayaan wakaaladaha wararka arrintan ayaa waxay albaabada u furi kartaa in ururka midooda yurub ay ku midaysan yihiin toddoba iyo labaatanka dowladood uu xayiraado iyo canshuuro xad dhaaf ah kusoo rogo badeecadaha laga keeno ruushka iyadoo xukuumadda putin lagala mid dhigayo mid la mid ah dowladaha iiraan iyo kuuriyada waqooyi waxyaabaha la filayo in cunaqabateennada ay qayb ka yihiin waxaa ka mid ah birta iyo adeegyada salabiyada ee uu soo saaro ruushka soo saaridda adeegyada kale oo ay ka mid yihiin gaadiidka raaxada oo qiimahooda ka badan yahay shanta milyan oo dollar iyo guud ahaan adeegyada tamar ee kasoo go-ah waddanka uu hogaamiyo valadimir putin sida laga soo xigtay ila diblomaasiyadeed oo la hadlay warbaahinta siyaasiyiin ayaa sheegayo in cunaqabateennadani dad badan ay ku dari doonto liiska midooda yurub ee bilyaneerada ruushka ee lagu soo rogay xayiraadaha dhaqaale madaxa guddiga yurubiyaanka ayaa sheegtay in midooda yurub uu hay-ado iyo dhinacyo kala duwan ka jarayo xubinnimada ruushka waxaana ka mid ah sanduuqa lacagaha iyo kan bangiga caalamiga ah cunaqabateennadan cusubneh ayaa dhaqangelintooda waxa ay bilaaban doontaa durbadii markii la faafiyo warqadaha rasmiga ah ee kasoo baxayso ururkaasi dhanka kale mas-uul ka tirsan maraykanka ayaa sheegay in xayiraado ganacsi oo dhammaystiran lagu soo rogo dowladda ruushka iyo in laga hor istaago waddooyinka biyaha caalamiga ah ay yihiin laba khiyaar oo miiska saaran iyadoo sidoo kalena ay jiraan warar kale oo ku saabsan cunaqabateennada in ay jiri doonaan culaysyo la saarayo iyo barnaamijta ay gaarka la yihiin hay-adaha ruushka ee qaybta ka ah tignalka waddankaasi الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir ilaa konton qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar kala duwan oo kooxo hubaysan ay ku qaadeen tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka ay xasilooni daradu ka jirto aitore oo dhaca waqooyi bari jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo sida ay sheegeen ilwaraadyo maxalli ah fallaagada uganda ee loo yaqaano isbahaysiga dimuqraadiga ayaa waxay axaddii lasoo dhaafay weeraro ku qaadeen ilaa afar tuulo oo hoostagtag degaanka iromo waxayna ku dileen sagaal iyo toban qof oo rayid ah sida uu wakaalada wararka e f b u sheegay isku duwaha n g o hoostaga hay-adda human rights sidoo kale sargaalkan oo lagu magacaabo muunyandero ayaa sheegay in maalintii isniinta ee isla kooxahan weeraro xiriir ah oo ay ka geysteen tuulooyin badan ay ku dileen ugu yaraan sagaal iyo toban ruux muunyandero ayaa intaa ku daray in tuulo abendi iyo nadimo weerar ka dhacay ayagana lagu dilay shan iyo toban qof oo rayid ah isagoona sheegay in guud ahaan kooxahan ay dileen labadii maalmood ee lasoo dhaafay ugu yaraan konton iyo saddex ruux oo rayid ah qaraxyo lagu laayay xubno ka tirsan kooxda xuutiyiinta ayaa ka dhacay magaalada sancaa ee caasimada dalka yemen warbaahinta caalamiga ah iyo kuwo maxalli ah ayaa sheegay in qaraxyo xoogan oo isxigxigay ay ruuxeen magaalada caasimada ah ee sancaa oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taabacsan dowladda shiicada ah ee iiraan laba qarax oo culus ayaa ka dhacay bartamaha magaalada caasimada ah ee sancaa ee dalka yemen waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan soddon xubnood oo isugu jira horjoogayaal iyo askar ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta sida ay wararku tilmaamayaan qaraxa koowaad ayaa ka dhacay afaafka hore hotaalka ashadharwan oo ku yaala wadada labi labaatanka mey ee bartamaha sanca halka mid ka labaadna oo gilgilay gudaha saldhig ciidan oo ku yaala isla aagaas waxaana ku sugnaa goobaha la weeraray saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta wakaaladaha wararka oo soo xiganaya ilawaraadyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in ka badan toban ruux in ay ku dhinteen qaraxyada sidoo kalena ay ku dhaawacmeen labaatan kale iyadoo wararka qaarna ay tilmaamayaan in la filayo inay dhimashadu sii korarto maadaama dadka dhaawacmay qaarkood ay xaaladoodu halis tahay sidoo kale goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxyada kadib uu dab xoogan ka kacay dhismaha saldhigga iyadoona la arkaya gawaarida ambalasta ah oo kusii qulqulaya goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen taas oo muujinaysa baaxadda uu leegyahay khasaaraha soo gaaray maleeshiyaadka xuutiyiinta ilaa iyo haatan ma jirto qolo sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan sidoo kalena maleeshiyaadka shiicada ah ee xuutiyiinta kama aysa bixin wax faahfaahina khasaaraha ka soo gaaray weerarkan loo adeegsaday walxaha qarxa balse waxa ay xaqiijiyeen oo keliya in qaraxyo lala beegsaday baro ay magaalada uga sugnaayeen trump ayaa sheegay in maraykanku uu lumiyey heebadii iyo cabsidii laga qabi jiray isagoona weerar afka ah ku qaaday baiden madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo waayahan dambe bilaabay wax u eg ololo siyaasadeed ayaa wuxuu si joogto ah u muujinayaa tabardirrada madaxda reer galbeedka donald trump ayaa sheegay inuu lumiyey maraykanku qabweynidii iyo cabsidii laga qabi jiray intii uu madaxweyne joe baiden talada dalka la wareegay trump wuxuu intaa ku daray in haddii uu maanta isagu talada hayn lahaa uusan madaxweynaha ruushka ku dhiiradeen inuu weeraro dalka ukrain haddaan madaxweyne ahaan lahaa moscow kuma dhacdeen inay dagaal gasho putin wuxuu arkay go'aanada jilicsan ee madaxweyne baiden taas ayaana horseeday inuu tallaabadan qaado ayuu yidhi trump wuxuu intaa sii raaciyey in maraykanku uu yahay qowd weyn balse ay ku dhacday hoggaan liita oo aan karti iyo go'aan adag lahayn trump wuxuu xusay suurtagalnimada inuu mar kale isku soo taagi doono jagada madaxweynaha maraykanka ruushka ayaa beeniyey inuu gargaar ciidan weydiistay dowladda shiinaha xilli dhowaan la isla dhex marayay islamarkaana warbaahinta reer galbeedku ay aad u hadal hayeen in ruushka uu gargaar militari iyo mid dhaqaalo weydiistay dowladda shiinaha ayay xukuumadda moscow si cad u beenisay wararkaas afhayeenka aqalka looga taliya ruushka ee kremlinka ayaa sheegay in ruushka uusan wax garab ah weydiisan xukuumadda beijing ha ahaato mid ciidan iyo mid dhaqaale intaba ruushku gargaar kama dalban shiinaha islamarkaana waxa uu leeyahay awood ciidan oo ku filan inuu ku fuliyo hadafka uu ka leeyahay dalka ukraine ayuu yiri dameeri beskow oo ah afhayeenka aqalka ruushka hadalka afhayeenka aqalka ruushka ayaa imaanaya kadib markii saraakiil maraykan ah oo ka gaabsaday in magacyadooda loo adeegsado warbaahinta ay sheegeen in ruushka uu ka codsado shiinaha gargaar ciidan ugu dambayntiina in ka badan toban askari ayaa xukuumadda burkina faso looga dilay weerar ka dhacay gudaha waddankaas wararka ka imaanaya dalka burkina faso ayaa ku waramaya in weerar khasaare dhaliyay lala beegsaday ciidamo ka tirsan xukuumadda waddankaas ugu yaraan saddex iyo toban askari oo ka tirsan xukuumadda waagaduugo ayaa lagu dilay weerarkan oo ahaa mid dhabagal ah oo ka dhacay meel u dhow deegaanka tabaarako oo dhaca waqooyiga waddanka burkina faso ilawaradyo abni oo la hadlay wakaaladda wararka ee faransiiska e f b ayaa sheegay in kolonyo ka tirsan ciidamada xukuumadda burkina faso ay martigeliyeen weerarkan iyadoona khasaaraha horodhaca lagu sheegay dhimashada saddex iyo toban askari mandiqada oo weerarkan ka dhacay ayaa waxaa marar badan ka dhacay weerar nuucan oo kale ah waxaana ilawaradyo amni ay sheegeen in lala yahay tiro kale oo ka mid a ciidamadii weerarka la kulmay ilawaradyo kale oo amni ayaa waxay sheegeen in ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo ciidan ka maqan iyagoona xusay in lala yahay sideed askari oo ka tirsan ciidamadii weerarka la kulmay muddadii oo weerar ku socday waxaa dhaawac halisa soo gaaray laba sargaal kuwaas oo xaaladooda caafimaad laga dayrinayo islamarkaana lala tacaalayo xaaladooda caafimaad ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجهي